gudoomiyaha degmada berdal ee gobolka baay maxamed isaaq xasan caracase iyo weyba isugu qeyb galay jira fogaan arage oo loonku hadlaya arrimo gargaarka iyo qeyb ku hayan wasiirka wasaarada arrimo gudo koonfur galbeed wasiirka wasaarada gargaarka maareynta masiibooyinka iyo waxaana kumid ah hay-ado ka shaqeeya arrimo samafalka ee deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya gudoomiye caracase iyo warbixin sii wasaarado iyo hay-ado taasoo ka saabsanaaytay xaalada guud ee gargaarka banaadaman langabaahanye degmada bardaale iyo deegaanada hooskoyow iyo sillimada dhibaatooyinka wajahayeen shacabka waqtigu gudoomiyaha degmada berdal ee gobolka baaya weyba ku hadlay kulanka waliba nuuse ka baagay in gurmad la hadeersi bulshada gaar ahaan haanta abaalaysan iyo in lakula shaqeeya horumarinta bulshada degmada berdaale wasiirka gargaarka jacaruush wasiirka arrimaha gudaha iyo dhammaan hay-adaha samafalka n g o international waa isalaamaya magaci waa maxamed saa xasan gudoomiyaha degmada berdaale xaalada guud ee degmada berdaale waa waa iska degan tahay dhibaatooyinka degmooyinka ayaan la qabnaa sanadkan waa ka warqabtaan beerihii kulley waa abaarsadeen bishii tobanaad waxaa soo gaaray dad waxaa ku sugan degmada berdaale dad luuq kasoo qaxay ilaa laba boqol iyo konton ah shan boqolna hadda qoys waxay kasoo barakaceen beerihii abaarsaday iyo nimankii cadowga ahaa khawaariijda ah oo dadkii markay beeraha ka abaarsadeen baadkii waxa ku duleeyo marka dadkii o dhan intay usoo socdaan ilaa shalay ila darra hadda koobka ma hena laakiin dadkii waxaan caddaynaynaa in meeshaas ay dhibaato ka jirto beerihin ay abaarsadeen laakiin dad badan ay soo gaari doonaan degmada berdaale kaamanka berdaale c s m-ka waxaa noogu diiwaan gashanaa lixdan iyo toddobo laakiin boqol iyo labaatan kaamcamala degmada hadda ay leedahay marka guud ahaan hay-adahana waan uga mahad celinaa garab istaaga shacabka guud ahaan koonfur galbeed iyo hata degmada haddaan gudoomiyaha ka ahay hay-adaha ka shaqeeya sida geryada soos new ways r d sama iyo hay-adaha hadda sisdo qaarna gaab bay ku jiraan laakiin hadda waxaa inta hadda laga dhiman lahay geryada hadda daraad kun iyo sagaal boqol oo s r ay qortay marka wax kaloo ka jira malaha degmada berdaale marka dhammaan waxaan codsanaynaa ka faaidaysana fursadeeda in hay-adaha iyo dadka lala soo gaaray gurmud maadaama degmada berdaale ee baaxad weyn leedahay dadka xooggeeda ay ku dalaayeen ay ku tiirsanaayeen beeraha beerihiina waxba aan kasoo bixin dadka meelaha qaarkood waxbaa ku yaalay laakiin shimbir baa gashay wax laga soo qaaday malaha waa laga soo farxashay marka guud ahaan wasiir fursadan anagoo ka faaidaysanayn waxaan rabnaa inay shacabkan hadee loo qayla dhaamo oo adiga hadee kolley waana kaaga mahad celinaa sida maaragtay degmooyinka iyo shacabka barakacyaasha ah ugu garab istaagtay dhibaatada kusoo wej ay qabaan marka dee dhibaatada dee waa hadday bilaabatay beeri waxa ma yaalaan dadkii dhan waxay soo aadeen magaalada hadda hadda waxaa liisoo sheegay in shirkan markaa hadda aan fadhiyey in ay baawar badan dhinacan toos weyni dhinacan ay ka imaadeen marka laba caqabadooda jirta nimankii khawaariijda dadkii baadka qaaday abaartii oga sii daray iyo beeri waxba aana ka jirin oo dadkii dhan marka bardaalay soo aadeen marka tirakoobkooda guud waan soo sheegi doonaa laakiin waxaan idaa xaqiijinaa inay waxba aana jirin waan mahadsantiin shirka fogaan aragahaya waliba lanku aransaday sidii wal lanku qobda lahay baahiyo arrimo biniaadanimada ee ku jira degmooyinka gobolada baayo bokool